waad la socotaan maalmihii dhowaa waxaa gaalkacyo ku dhaawacmay cabdulqaadir faarax bootaan cabdulqaadir waa dhaawacmay waxaa loo qaaday nairobi inuu geeriyooday baa hadda nala soo gaarsiiyey waxaan ilaah u weydiinaynaa oo ilaah ka baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo cid haraysa oo waaraysa ma jirto waan la socdaa waana la kala horaynayaa ilaah baan uga baryaynaa inuu naxariis waarta siiyo ahaladii iyo qaraabadii iyo ilmihii iyo axbaabtii uu ka geeriyooday iyo saaxiibbadiisi baarlamanka uga tacsiyeynaynaa nafta iyo nafta ahalka iyo taayadaba uga tacsiyeynaynaa janno waarta ilaahay ha siiyo janno waarta ilaahay ha siiyo janno waarta ilaahay ha siiyo